deegaan dalxiiseedkan oo saddex iyo toban kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa maalmaha ciidka waxaa u dalxiis taga dadaad u badan kuwaas oo intooda badan ay ka tagaan magaalada kismaayo si ay sawiro xasuusa ugu soo galaan beeraha ku teedsan jiinka webiga iyo sidoo kale halka ay isaga daraan biyaha badda iyo webiga juba halka ay isaga daraan biyaha badweynta hindiya iyo webiga juba iyo sidoo kale beeraha ku teedsan jiinka webiga ayaa deegaankani qadiimiga ee goobweyn ka dhigay mid soo jiidasho leh ayna dadyow kala duwan usoo dalxiis tagaan qaar ka mida bulshada ku nool magaalada kismaayo oo deegaankaasi u dalxiis tagay ayaa inooga waramay waxa goobweyn ay uga duwan tahay deegaan dalxiiseedyada kale ee ku yaala gobolka jubbada hoose waxa ayna noo sheegeen in maalmaha ciidka deegaanka goobweyn ay dad badan soo buuxdhaafiyaan waxaan anigii dhammaan faamilkaygaba usoo dalxiis tagnay deegaanka ee dalxiiska iyo quruxda ku suntan ee goobweyn ee run ahaantii damaashaadka iyo iyo nabadgelyada iyo naacawda aan ku qaadanaynana waa ujeedaa alxamdulilah annagoo ah dhallinyarta kismaayo maanta waxaan farxaddan ku qaadanaynaa bannaanka goobweyn maasha allah beerahan aadka u quruxda badan iyo jiinkii webiga waxaan aad ugu faraxsannahay maanta waada ciidda inaan nasiib u yeelanay inaan dalxiis ugu soo baxano anigii asxaabteyda beeraha goobweyn waxaan leenahay dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan kulla caam wa antum bikhayr waxaan joognaa deegaanka goobweyn oo ah goob dalxiis oo dhammaan yacanoo shacabka reer jubbaland ay u soo dalxiisaan waqtiyada ciidaha iyo munaasabadaha marka maanta gawaadhidii meela kala dhigtaa laleeyahay goobweyn bulshadii meela kala istaagto maalinka koowaad iyo maalinka labaad iyo maalinka saddexaad sidan iyo si ka daran bay noqotaa goobweyn aad baan u ciidaynaa meeshan noocan ku suganna waxaa la yihahdaa goobweyn waa xarun dalxiiska iyo neecaw aad u fiican leh alxamdulilahi rabbilcaalamiin bashbashiya barwaaqatanteedana waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ilaahay caafimaad iyo nabad iyo baraaro inuu ilaahay nagu gaadhsiiyo ku suganaa waa deegaanka goobeen oo usoo dalxiis tagnay haddee reer kismaayo dhan baa iskugu imaaday meeshaana waa meel bilicdeeda aad u wanaagsan tahay maanta waxaa farxad aad iyo inaan maanta kusoo ku farxad qaato goobeen banaanka goobeen ummadda dhammaan muslimiinta soomaaliyeed waxaa leeyahay dee ciid wanaagsan kulla caam waantum bikhayr anii dhammaan asxaabteyda waxaan farxad ku qaadanaynaa banaanka goobeen waxaa leeyahay ummad soomaaliyeed ciid wanaagsan marka laga tago dadka ku nool gobolka jubbada hoose oo deegaankani aada ugu dalxiisa waxaa jira dadyow kale oo ka yimaada gobolada kale ee dalka iyo sidoo kale ajaaniib ka yimaada wadamo caalami ah kuwaas oo dhammaantood safaro u soo gala sidii ay ugu dalxiisi lahaayeen deegaankani quruxda badan ee goobweyn